الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد أن مدن مدحوينه maanta waxaan halkaan u nimid in aan dhagax dhigno xaruntii ama xafiiskii wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaalidaha oo ay gacan naga siisay dhismaha iyo qarashkaba hay-adda u n h c r muddo dheer iyo wada hadal dheer kadib waxaan isku afgarannay in xafiiskii oo wasaaradda ay ku shaq ka howlgali lahayd ee howlaheed ku socon lahayn inaan maanta dhagax dhigno oo aan dhismaheedii bilaawno oo waxaa weeyaan wasaaradda wasaaradda oon u shaqaysa qaxootiyada dadka soo laabta aan ritaanka ka soo laabta waddamada dariska ah i d b yada iyo dadka gebi ahaanba wixii ay isku isku naqdaan dadka deegaanada kale kasoo kacay oo deegaan u baahan oo la dejinayo wasaaradda howlaheed waa intaasi waxaan leenahay maanta iyo dhagax dhigani waxaan kugu soo dhaweynayaa madaxweyne in aan diyaar u nahay inaan maanta dhagax dhigno furitaanka aan dhismaha wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaalidaha kusoo dhawo madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Ee, dhammaan ee, wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee, bahda saxaafadda iyo marti sharafta kale ee, xildhibaanada heer federaal ee nala jooga ee, dhammaantiina waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Ee, maanta waxaa farxad noo ah marka sidii uu nagu siiyey warbixinta liibaan inaanu dhagax dhigno xafiiskii xaruntii ay ku shaqayn lahayd ee wasaaradda ee, dib u dejinta iyo xiriirka jaalidaha Ee, runtii waa horumar iyo guul noo soo hoyatay in maalinba maalinta ka dambeysa ee, maamulka wax ku soo kordhayaan runtii waad dareensan tihiin ee, maamulka oo biidni illahi alkariim ee, laba maalmood kadib ee, laba sano jirsan doona sanad guuradiisii ee, labaad loo dabaaldegi doona ee maalinka khamiista ah ee, waxaad dareensan tihiin kulligiin aad markhaati aad ka tihiin meeshay wax ka soo bilowdeen marxaladihii lasoo maray iyo geediga dheer oo na sugi doona biidni illahi alkariim marka maalinba maalinta ka dambeysa inay wax soo kordhaan ee, waa wax lagu farxo ee, taasna waxay muujinaysaa dadaalka dheeraadka ee een- ay xukuumadda ee, ay muujisay iyo dhammaan shacab shacab weynaha ee reer koonfur galbeed marka wasaaradda een, dib u dejinta iyo arrimaha ee xiriirka jaalidaha ee, waan uga mahadinaya waana u hambalyaynayaa een, een, hawshan wacan ay qabatay iyo mashruucan ee lagu dhisaayo sidoo kale waxaan rabay inaan uga mahad celiyo ayadana hay-adda u n h c r iyo dhammaan wixii kale oo gacan ka geystay in hirgelinta een- een, ee, mashruucan ee du- ee furitaanka xafiisyada ay ku howlgeli lahayd ee wasaaraddu Ee, wasaaradaha kalena insha allah de waxaan aan aan rajaynayaa ayaguna in saas oo kale marka ay horum ee shaqooyinkoodii waajibaadkooda ay derdergeliyaan Ee, marka hadalka idinku dheerayn maayo waxaan idin leeyahay een, waad shaqaysateen ee, waadna ku mahadsantihiin inkastoo macnaha qofku markuu waajibkiisa uu guto ee, waajib saarnaa unbuu gutay laakiin macnaha dadaalkaas dheeraadka ee wasaaradda ee muujisayna waxa weeye waa waan uga mahadinayaa hambali ayaan leeyahay marka een, mar dhowna marka insha allah dhagax dhig ayaanu samaysan doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu